magaalada muqdisho waxaa maanta ka dhacay banaanbaxyo ay oogayeen boqolaal dhalinyarada ku shaqaysata mooja bajaajta oo ka cabanaya dilalka ay ciidamada dowladda u geystaan dhalinyarada oo soo kordhaya oo uu ugu dambeeyey mid maanta dhacay oo ay ciidamada u geysteen wiil bajaajla ah iyo abtigii oo mootada la saarnaa banaanbaxyadan oo rabshado watay oo dhalinyarada dhigaya ay gubayeen taayaro ayaa waxa ay sidoo kale kaga cabanayeen jidadka xiran oo caqabad ku ah shaqadooda iyo cashuuro aysan awoodin oo joogto looga dhigay waryaheenna v o eda xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan magaalada muqdisho nooga soo diray
banaanbaxyo rabshado wata ayaa maanta hareeyey inta badan wadooyinka ugu muhiimsan magaalada muqdisho waxaana banaanbaxayaasha oo isugu jiray darawallada mooto bajaajka iyo dadweyne kale oo ku soo biiray ay dhagxan ku tuurayeen goobaha ganacsiga ee furan iyagoo sidoo kalena shaago ku gubayay bartamaha wadooyinka magaalada waxaana la arkayay qiiq iyo uuro madow oo cirka isku shareeray kuwaasoo ka dhashay taayirada ay gubayeen banaanbaxayaasha dibadbaxan ayaa ka dhashay kadib markii saaka isgoyska howlwadaag ee magaalada muqdisho uu askari ka tirsan ciidanka booliska ku toogtay wada mooto bajaaj iyo nin la sheegay inuu abti u ahaa darawalka mooto bajaajka taasoo keentay in dadku ay aada uga caroodeen falkaasi islamarkaana ay soo dedejisay in banaanbuxu uu ku baaho meelo badan oo ka tirsan caasimadda muqdisho intii banaanbuxu soconayay ayaa la sheegay in sidoo kale ay laba qof ku geeriyoodeen rasaas ay rideen ciidamada ammaanka waa kuwan qaar ka mid a darawallada mootobajaajka ee isu soo baxa rabshadaha wata ka dhigay magaalada muqdisho marka koowaad waxaan meeshaan aan ka cabaaraynaa dhalinyaro badan oo bajaajleeya maalin walba si macna daraa loo dhammeeyaa maanta u dambaysay wiil dhallinyara laba wiil dhallinyaraa mooto iska wadato oo soo shaqo tageen ayaa si xaqdaraa lagu dilay kadib markii aan kacdoon ka samayno oo shucuurteen aan maagnan muujiya waa arkaysaan si cawaannimaha nala baabiyey shan iyo labaatan kun oo dhallinyaro mootaa leeyaanahay haddaa annaga mootooyinka dhigna annagaa jabhad kalaa waxaa u sheegaynaa shan iyo labaatan kun waan ka badana dhallinyaraanahay caalamka adduunyada dhallinyarta waa la ilaashadaa laakiin annaga sida waxashnimaa noola dhammaynoya meela aadna ma naqaan tahriibaan ka imaana dhammaanteen dalkeenaan ka xoogsanayna cid ma baabi'inoono waddada in noola furaan u baahanaa qorshe amni qorshe amni dowladda ha la imaad ciidamada waxaa laga rabay inay na baryaan oo walaalyaal raalli hadna dhaxan intaay qabsadeen xabad nagu fureen waan la laayeen mar kale la laayeen labaatan iyo lix kun ay marooysaa mooto cashuuraan bixinnaa waddooyinka ay naga xidhatay sidii aan raalli ku nahay agoomanaa biilnaa waa mayaalaa biilnaa waa yeelaa la biilaa anaga ciidama ku shubnaa waxaan shaqaynayna waa maya waxaan idinka codsanaynaa inaad jarin codkayda aan jarin dowlad cusmayna farmaajana cusmahay aniga farmaajo cusmahay yuriisow aan cusanayn baarlamaan aan cusanayn si qasabahay wax noo qabanaa si qasabe oon baryo aan nahan waa iska celinaynaa goobta uu dilku ka dhacay ee banaanbuxu ka bilowday ayaa waxa gaaray guddoomiyaha maamulka gobolka banaadir cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow iyo taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed jenaraal bashiir cabdi maxamed americo waxaana ay halkaasi kula hadleen dadkii banaanbaxayey bismillahi raxmaan raxiim dhalinyaro asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii marka hore waxaan kaga mahad celinaynaa shucuurtiinna iyo sidaa u soo bandhigaysaan sidaa noogu muujinaysaan falkii dhacay inuu yahay fal aan la aqbali karin isla markaana aan dhammaanteen ka wada gubannay jenaraal bashiir cabdi maxamed taliyaha ciidanka booliska ayaa ka dalbaday banaanbaxayaasha inay xaaladda qaboojiyaan waxaana uu sheegay in sargaalkii maamulayey askartii ka howlgalaysay isgoyska howlwadaag la xiray sidoo kalena ay ku daba joogaan askarigii falka dilka ah geystay kaasoo uu sheegay inuu baxsaday qof bini aadanoo la dila xaaraan wey igu raacsantiin qof bini aadanoo dhinta xaaraan wey ciidanka booliiska idiin taagan wax idinka idiin shaqeeyaan amnigiinnay sugaan soo sax maa amnigana nolosheennii oo dhan wey hadday wax dhacaan waa laga daba tegaaya ninkii sarkaalka ee madaxdakaa waa xidhan yahy kan kaletana waa keenaynaa ehelkii uu ka dhintayna sabar imaan allah ka siiyo idinka odhana sabar imaan allah idinka siiyo saaxiibkeen laakiin wixii xaqi iyo wuxuudina meel baannu saaraynaa waxaa inoo soo haray amniga innagoo dhan baa ku nool soo runtii maa amnigu waa amnigaynu ku noolnahay waa amniga hooyadii ku nooshahay waa amniga aabbihin ku nool yahay walaaladiina ay ku nool yihiin wy amniga innagaa iskale maigu raacsantiin yaa iskale amniga amniga innagaa iskale waxaan idinka codsanaynaa marka inaad amniga ciidanka la ilaalisa ciidankaas ciidankiinii wey habeen iyo maalin halkaa waxay u taagan yihiin inay wax kharribaan maaha fahmaysaan inay dad inay dad dilaan ma aha fahmaysaan inay wax kharibaan ma aha banaanbaxan rabshadaha wata ee maanta ka dhacay magaalada muqdisho ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii ugu dambeeyey ay magaalada muqdisho ku soo kordhayeen dilalka bareerka ee loo geysanayo darawallada mootobajaajka oo u badan rag dhallinyaro ah oo bajaajka shaqo abuur ka dhigtay dhanka kale dibadbax ayaa maanta sidoo kale ka dhacay isgoyska ex control ee magaalada muqdisho banaanbaxan oo ay dhigeen darawallada gaadiidka blka ayay kaga cabanayeen xirnaanshaha wadooyinka magaalada muqdisho xilli ay sheegeen inay dhiibaan maalin waliba lacag canshuura oo gaaraysa afartan iyo saddex kun oo shilin soomaali ah oo u dhiganta laba doolar ugu dambayntii afar qof oo laba ka mida ay yihiin ciidamada booliska ayaa ku geeriyootay israsaaseyn saacado qaadatay oo isgoyska baar ayaan ee degmada yaakshiid ku dhex martay ciidamada milatariga dowladda soomaaliya iyo kuwa booliska lama oga sababaha rasmiga ee keenay isku dhaca labada ciidan balse waxaa jirta in dhacdooyinka noocana oo ah inay ciidamo isku dhacaan ay tahay arrin ay dadka magaalada muqdisho si weyn ula qabsadeen xasan kaafi qoyste v o a muqdisho aad buu mahadsanyahay xasan kaafi dhinaca kale wariyaha v o a nuur xasan nuur bukhaari ayaa khadka telefoonka muqdisho kula xiriiray cali macalin yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada bajaajta ku shaqaysta ee maanta dibadbaxyada sameeyey walaalow dadkiiyaa la dhammaynaya bajaadlihii lama arki karo shaqadiiana noo diiday waa la dhammaynaya dadkii bajaadlihii masaakiintii qeer oo amaalinaysa shaqadii loo diiday saas daraaddeed mudaharaadkaas u samaynay
waa garta marka mudaaharaadka dadka ku mudaaharaaday maanta magaalada muqdisho ma bajaajlayaasha oo keliya ayay ahaayeen mise waxaa la jiray dadkii magaalada dadkii magaaladii bajaadlayaalka dhan waay ma bajaadlayaallay ma aha dadka soomaalida magaalada joogtay dhan waay waxa aad ka mudaaharaadeen oo aad ka cabanaysaan maxay yihiin waxaa waaye shagaana noo diiday waana noo diiday qofkii hamaali usoo baxana waa laska dilaya bamaalayacni aa loo dilaya yaa idin dilaya kuwa askarta askarta askarta maxay tahay sababta ay askarta idin dilayaan ma naqaano wallaahi waxay ku wataan ma naqaano
marka ilaa iyo inta aad adiga ka warqabto imisa darawal oo darawallada mooto saddex luguleeda ama bajaajka oo la dilay ayaad og tahay wallaahi tiradooda ma haya laakiin kontameeye waa ka badan yihiin kontameeye waa adigu weli ma la kulantay wax dhibaato ah oo dhinaca askarta ah wallaahi in badan in badan in badan laakiin alxamdulilah hadda wax dhibaato lii geystay ma laha laakiin dad badanaa hortay lagu dilay oo bajaadlaa waa jiraan wiil saaxiibkayga hataa waa waa waa la dilay adad waa in badan baa la kulamay wiilka saaxiibka ma bajaajlu ahaa bajaajlu ahaa xagee lagu dilay yaase dilay
zoobe saddex bilood waa laga joogaa waayahay marka maadaama aad ka cabanaysaan ciidamada dowladda magaalada muqdisho ma la kulanteen ama ma gudbiseen wax cabasho ah maxkamadaha iyo taliyayaasha ciidanka booliska
wallaahi guddoomiyaalka ina ina inaa gudbiyaan waa u malaynanaa laakiin ana shaksi ahaantay maya uma tagin bili ma leedihiin guddi idin mideeya oo codkiina ku hadla oo idin dooda waa leeyahay ha waa leeyahay laakiin askartan yaa wax ka qobnaaya cid wax ka qobnaysa malaha askartan dad laisku soo daaya magaalada iskugu soo daaya masheer la-aana baad keenaba lagu leeyahay keen lacag transferaaladaa keen anta keen transferaal markaas leesikaa tisa markaas wax lagu leeyahay laa keen keen labaatan kun keen soddon kun keen afartan kun keen hooga lagaga qaadanaya lacagtii waxay haysata hooga lagaga qaadanaya marmar hadda laakiin maxaa keeni kara in qofka askariga ah uu xabad idinku rido idinkoo aanan wada hadal dowlad humadley keeni kartaa maxaa kala keeni kara maamul humadle waay waa gartay ma jirtaa intaad ka warqabto askari dilay mid ka mid ah darawallada bajaaj oo inta qof dilay oo lasoo xiray oo la marsiiyey cadaaladda maya ilaa hadda lama arkin ilaa hadda ma dhacin arrintaas ma dhacin idinku waxaa la idinku eedeeyaa in qaar ka mid ah maaragtay dhalinyarada kaxaysa mooto bajaajka ay qeyb ka yihiin amni darada ka socota magaalada muqdisho oo qaarkood ay isticmaalaan ragga amni darada ka wada magaalada muqdisho maxaad ugu jawaabeysaan
walaalo waxaas ma jiraan annaga dad masaakiin aan nahay hal hal dollar aan raadinaa dad masaakiin aan nahay waxaasna kuma shaqayno annaga waa hoogiganaa hamaalanaa waxaas maaha waay wax jira maaha eedeyntaas ma jirtaa in dhowr jeer oo hore rag ka tirsan al-shabaab oo falal amni darre ah ka geystay magaalada muqdisho in ay ku baxsadaan ama ay ku baxsadeen mootobajaajka
maya maya maya maya ilaa hadda lama arkin wax xaqiiqo loo hayo maha laakiin u malaynayo waayo marka ma filaysaan in dibadbixi maanta aad ka dhigteen magaalada muqdisho uu wax ka bedeli karo ee dhibaatooyinka aad kala kulantaan ciidamada wallaahi ildu mudaaharaadka maanta laymaa ilaa saddex beri afar beri waa wadaynaa insha allah haddii ilaah yidhaahdo kaasi waxa uu ahaa cali macalin yuusuf oo ka mid ah dhallinyarada bajaajta ku shaqaysa magaalada muqdisho kana mid ahaa dadkii maanta dibadbaxyada ka dhigay magaalada muqdisho kuwaas oo ka cabanaya dilal ay ciidanka dowladda u geystaan bajaajleyda halka aad ka dhegaysanayseena waa v o a